habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo di kaga imaaneysa washington
waa habeen arbaca ah bisha maarsanaa waa siddeed sannadka labada kun toddoba-iyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban ee toddoba-iyo tobanka iyo sagaaliyo tobanka mitirban iyo bogga v o e somaali dot com idaacadda caawa waxaa idiin daadahaynaya falastiin axmed iimaan iyo anigoo ah jacfar kuukaay
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawana waxaa ka mida qaramada midoobey oo digniin ku bixisay in gebi ahaanba hannaanka xuquuqda aadanaha ee dunida uu wareer sii xoogaysanaya ku socdo grave human rights violations and abuses by security forces and the Imbonerakure militia continue to be reported.
waxaa jira xadgudubyo waaweyn oo ka dhana xuquuqda aadanaha oo ay geysanayaan ciidamada dowladda iyo maleeshiyaadka taageersan kuwaasi oo jirdil iyo xarig isugu dara dadka
waxaa kaloo aannu idiin haynaa somalilan oo lacagaha sannad walba lagu bixin jiray xuska maalinta haweenka loo weeciyey gurmadka dadka ay abaaruhu saameeyeen xanuunkan badan ee inaga soo gaaray xagga abaaruhu waa wax saameeyin qof kasta oo dareenka reer somalilan iyo maxaan ku dhahay dareenka walaalnimo uu ku jiro waxaan odhan karaa waa fiiro wanaagsan oo ay maanta jideeyeen
waxaa kaloo aad maqli doontaan xubintii dooda gaaban barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska iyo qodobo kale marka horese ku soo dhowaada dhegaystayaal warkii dunida wararka ka imanaya magaalada luuq ee gobolka gedo ayaa sheegaya in guddoomiye ku-xigeenka degmadaasi cabdi ibraahim show show uu ku dhaawacmay qarax walxo loogu xiray gaarigiisa guddoomiye ku-xigeen show show oo ay v o edu la hadashay ayaa xaqiijiyay in dhaawacu kasoo gaaray weerarka dhinaca kalena mid ka mid a xildhibaanada baarlamaanka puntland oo lagu magacaabo cabdiqaadir faarax bootaan iyo qof shacab ah oo la socday ayaa dhaawac culusi uu kasoo gaaray qarax walxahaasi ah oo isna loogu xiray gaarigiisa goobta falkan uu ka dhacay meel ku dhow hoteelka kalasig ee waa classic ee bartamaha magaalada gaalkacyo gaar ahaana dhinaca waqooyi wariyaha v o da uga soo warama gaalkacyo ayaa soo sheegaya in mudanaha iyo qofka rayidka hee la socday ay qabaan dhaawacyo culus wasaaradda gaashaandhigga afghanistan ayaa sheegtay in fallaagada dalkaasi oo isku soo qariyey lebiska dhaqaatiirta ay weerar ku qaadeen isbitalka ugu weyn dalkaasi oo ku yaala magaalada caasimadda ah ee kaabul arbacadan maanta ah waxaanay halkaasi ku dileen soddon ruux iyadoo tobannaan kalena ay dhaawaceen wasaaraddu waxa ay sheegtay in ciidamada ammaanka oo isku gadaamay dhismaha isbitalka ay ugu dambayntii ku guulaysteen inay dilaan dhammaan dableydii weerarka soo qaaday howlgalkaasina waxa uu qaatay saacado badan goobjoogayaal ayaa sheegay in weerarku uu ku bilowday baabuur walxaha qarxa laga soo buuxiyey oo lagu dhuftay albaabka isbitaalka sadar maxamed daa'uud khaan oo isagu leh ilaa afar boqol oo sariirood kaasoo ku yaala bartamaha magaalada intaasi kadibna dagaalyahano ku hubaysan hubka darandooriga u dhaca bambaanooyinka gacanta laga tuuro iyo suumanka qarxa ayaa gudaha u galay dhismaha oo afar dabaq ka kooban ragga weerarka soo qaaday ayaa bilaabay inay rasaasta la bartilmaameedsadaan bukaankii isbitalka ku jiray iyo howlwadeennadii caafimaadka ka hor intii aanay fooda isdarin ciidamada afghanistan oo dhammaantood goobta ku dilay weerarkaasina waxaa sheegtay dagaalyahanada dowladda islaamiga ah ee i s loo yaqaano wasiirka arrimaha dibadda ee dalka jarmalka sigmar gabriel ayaa maanta sheegay in waddankiisa iyo turkiga ay u baahan yihiin in ay eegaan siday u xoojin lahaayeen xiriirkooda isagoo maanta warfidyeenada kula hadlaya magaalada berliin xilli uu la kulmayay wasiirka arrimaha dibadda ee turkiga kadib laba toddobaad oo khilaaf uu ka dhex taagnaa labada dhinac saraakiisha turkiga ayaa horey uga carooday kadib markii jarmalku ay xanibeen isku soo bax ka dhacayay dalka jarmalka oo wasiiro turkishahi ay kula hadli lahaayeen dad taageersan madaxweynaha turkiga rajab dayib erdogan maalintii sabtida ayaa madaxweyne erdogan oo la hadlayay dad isugu soo baxay istanbul uu tallaabadaasi ku tilmaamay mid aan waxba kaga duwanayn tii naasiga
golaha ammaanka ee qaramada midoobey ayaa maanta oo arbaca ah fadhi xiran ka yeelanaya gantaalaha balaatiga ah ee waqooyiga kuuriya ay riday iyadoo shiinuhuna uu ku baaqay amaba uu ugu baaqay koonfurta kuuriya iyo maraykanku inay dhaqdhaqaaqa joojiyaan si arrintan loo soo afjaro ka hor kulanka maanta ayaa wasiirka arrimaha dibadda ee shiinaha wangiye uu waqooyiga kuuriya u soo jeediyey inay joojiso dhaqdhaqaaqooda dhinaca gantaalaha iyo nukliyeerka iyagoo taasi ku bedelanaya in koonfurta kuuriya iyo maraykankuna ay iyaguna joojiyaan dhoolatuska milatari ee wadajirka golaha ammaanka ayaa si adag u cambaareeyey tijaabadaasi nukliyeerka ee waqooyiga kuuriya salaasadii iyagoo digniin ka bixiyey suurtagalnimada tartan dhinaca hubka ah waqooyiga kuuriya ayaa maalintii isniintii riday afar gantaalo ah kuwa balaatigada oo markaasi daba socda dhoolatuskii sannadlaha ahaa ee ay wada qabteen maraykanka iyo kuuriyada koonfureed
halkaad warkaasi kala socotaana dhegaystayaal waa v o a washington sanad walba maanta oo kale waxaa dunida laga xusaa maalinta caalamiga ah ee loo asteeya haweenka ee sideedda maarj halku dhigga sanadkan ee maalinta haweenka oo muddo qarni ka badan lasoo xusaya ayaa ah ku dhiiro inaad isbeddel samayso meelaha laga xuseeya waxaa ka mid ahaa magaalada muqdisho laakiin magaalada hargeysa oo sanad walba laga xusi jiray maalintaas ayaa lacagihii lagu bixin jiray xafladaha maalintan loo weeciyey gargaar loo fidinayo dadka ay abaaruhu saameeyeen waryaheena cabdixakiin maxamuud shirwac ayaa arintan ka wareystay guddoomiyaha gobolka maroodi jeex cabdulaahi jibriil gaaxnuug maanta oo kale waxay ahayd xaflado waaweyn in la dhigo adduunka oo dhan gaar ahaan somalilan waxayse ku beegantay maanta waddankeena oo abaar kululay ay hayso dalkeenu iyo dadkeenu aad iyo aada abaar kulule ay u hayso ayay iskaga soo beegantay runtii iyagoo dareenka xanuunkooda iyo reer miyiga dhibaatadu ku dhacday haweenweynaha reer somalilan oo ay hogaan naaw iyo nagaad waxa ay go-aan ku qaateen sunno wanaagsanna u jideeyeen in ay maanta ku bixiyaan biyo iyo timir ama cunto ay u siiyaan walaalahooda dhibaatada ku habsatay waayahay isla markaana intay nala soo xidhiireen bay gobol ahaan nagu yidhaahdeen walaalayaal waxaanu doonaynaa inaanu ku caawino wixii aanu xaflada ku dhigi lahayn ama aanu hoteelada waaweyn aanu ku xafladeyn lahayn aanu ku muujin lahayn waan gartay guddoomiye haweenka marka sidaas wala noogu wareejiyeen waayahay n xaddiga amaba n alaabta ama agabka loogu talagalay in dadka abaaraha loogu caawiyo ee ay dumarkaasi xafladoodii ku bedeleen ee ay ku wareejiyeen inteebay leegtay
walaal waxay leegtahay waa laba boqol oo kartoon oo oo timira iyo waxay noqotay dhowr iyo soddon booyadood oo biyo ah laba iyo soddon booyadood oo biyaha bay nagu wareejiyeen marka way nagu wareejiyeen Waayahay.
sidaasay nagu wareejiyeen anaguna gacmo seefatiya iyo guddigii abaaraha ayaanu ku wareejinay oo aanu u qaybinay meelihii u daraa waayahay waa deegaanada deegaanada la geeyey amaba loogu tabarucay ee abaaruhu ay saameeyeen walaal iyadoo abaartana ay baaha tahay oo runtii ay dhammaan gobolada reer somalilan oo dhan ay ay ay ay saamaysay haddana guddida heer qaran iyo guddiga gobolada iyo degmooyinka ee maamulaadirsinta ay ku sameeyeen eh, guddida abaaruhu Eh, markii ay wada tashi nala yeesheen ama aanu yeelanay waxa eh, loo eg shan magaalo oo tusaale ahaan ay ka kow ka tahay degmada sabo wanaag salaxley baligubadle eh, farahweyne eh, dila iyo gebile lixdaa meelood ayaa loo qaybiyey oo si eh, isku mida loogu qaybiyey waayahay guddoomiye n dabcan waa magaalada de markaynu nimaadna hargeysa ee arrinkani ka dhacday aduguna guddoomiye gobolka maroodi jeex baato ee hargeysa ay hoos timaado inta ogaalkaaga ah dabcan xaflado badan baa la qaban jiroo deegaanada gobolada iyo degmooyinka somalilan lagu qaban jiray inta ogaalkaaga ama wax hargeysa uun ku kooban baa mise wax laga sinaayo maanta somalilan oo dhan dabaaldegan layska daayay oo la sameeyey in lagu tabaruco amaba lagu caawiyo dhaqaalihii lagu bixin jiray xafladaha dadka abaaru tabaaleeyeen walaal een, horta waa waa su-aal wanaagsan Een, xanuunkan badan ee inaga soo gaaray xagga abaaruhu waa wax saameeyey qof kasta oo dareenka reer somalilan iyo een, maxaan ku dhahay dareenka walaalnimo uu ku jiro Eh, runtii eh, waxaan odhan karaa waa sino wanaagsan oo ay maanta jideeyeen oo ay kow ka dhigeen xafladaha waaweyn ee sidan oo kale ah in ay maanta intay baajiyaan ay eh, dadkooda baahan ee abaarta kulule haysta inay cunto iyo biyo u siiyaan Een, waxaan odhan karaa xaflado waaweyn oo inaanay hore u dhicine iyagu ay kow ka yihiin baan odhan karaa way jiraan dad badan oo ku soo caawinayo oo wax walba de hiil iyo hob la garab oo hadday dowladda somaliland tahay hadday tahay maxaanku idhahdaye dadka ganacsatada ah hadday tahay shirkadaha kolley dad iscaawiyeynu nahay runtii oo aada iyo aad baanu ugu mahadnaqaynaa dhammaantood balse waxay noqotay casharkani wuxuu noqday cashar aada u qiimo badan ay maanta bixiyeen haweenweynaha reer somali waayahay gabagabada haddaan guddoomiye ku weydiiyo n markaynu eegno in dumarkii munaasabadii iyo xafladdii dee maalintii u gaarka ayadoo dabcan dee muddo dheer dunidoo dhan laga xusayay amaba la qabanayay inay ka tanaasulaanay meel iska dhigaan o dabcanna ay idhaahdaan maalintan oo kale saynu ku naqaanay haweenku waxay samayn jireen inay dabaaldegyo sameeyaan culaysyada iyo dhibaatooyinka haysta marka ay soo bandhigaan dunida la hadlaan hadday noqoto arrimaha doorashooyinka hadday noqoto arrimaha dhaqaalaha hadday noqoto arrimaha qoyska dabcan intay waxaasoo dhinac iskaga tiiriyaan ay dabcan idhaahdaan waxa aanu samaynaynaa dadkii baan kala qayb qaadanaynaa haddaan ku weydiiye adiga guddoomiyahaan say kuugu muuqataa dareen ahaan inay tallaabada noocaasa haweenkii qaataan oo ay bulshadii kala qayb galaan walaal wallahi dareenkaygaas aada iyo aad baan ayuu ayuu u sarreeyaa dareenka aan ka qaatay aada buu u sarreeyaa runtii waan ugu mahadnaqaynaa waan ka jirircoonaya runtii oo aada iyo aad yani xanuunka badanee maanta jira abaarta ah haweenweynaheena ku caawiyey xafladahoodii iyo kharashaadkii ay ugu tala galeen runtii dareenkaygu aada iyo aad buu sarreeya waxaa kaloo aan odhan lahaa ha lagu daydo ha lagu daydo cid alla ciddii xafladaha waaweyn oo kala dhigan jirtay ama maanta waktiyadooda ay soo ay soo ay soo fool leeyihiin waa inay ku sunaha ay jeexeen iyo maxaanku idhaha dariiqa ay jeexeen aada iyo aad baan runtii ugu mahadnaqayaa kaasi waxau ahaa guddoomiyaha gobolka marooda jeex cabdulaahi jabriil gaaxnuug oo u warramayay waryaheena cabdixakiin maxamuud shirwa weli waxaynu ku guda jirnaa munaasabadihii iyo weliba arrimihii la xidhiiray maalinta haweenka adduunka hay-adda qaramada midoobey ayaa waxa ay ku baaqaysaa in dadaal weyn la geliyo sidii loo xoojin lahaa dumarka loona soo afjari lahaa gaajada iyo saboolnimada weriyaha v o e da ju dicabwa ayaa warbixintan inoo soo diray waatan falastiin axmed iimaan oo inoo soo jeedisaa
hay-adaha cunnada iyo beeraha w f b hay-adda maalgelinta beeraha iyo hay-adda dumarka u qaabilsan qaramada midoobey ayaa sheegay in malaayiin haweena oo reer miyi ah ay furo u yihiin dhismaha duni aysan gaajo ka jirin jose graciano de silva agaasimaha guud ee hay-adda faw ayaa sheegay
barnaamijkan waxa uu ujeedkiisu yahay in lagu quwadgeliyo ama awood loogu yeelo sidii ay ganacsigooda u ballaarin lahaayeen waxaana dadaalkaasi ka mid ah helitaanka tiknolojiyadda iyo tallaabo lagu yaraynayo culaysyada shaqo ee dumarka waxaan ku kalsoonahay in mustaqbalka isku hallaynta cunnada dunida uu ku xidhan yahay awooddooda oo si wanaagsan loo isticmaalo hay-adda qaramada midoobey ayaa sheegtay in haweenka lixdan boqolkiiba ay yihiin kuwo ku howlan xagga beeraha iyo wax soo saarka gaar ahaana qaybo ka mid a afrika iyo asia si walbase waxay dumarka qayb ahaan ka badan yihiin ragga marka ay timaado howlaha aan lacagta la isku siin ee guriga iyo qoyska iyo weliba tan bulshada graziano de silva ayaa sheegay in dumarka ay soo wajahday xanibaad badan oo dhanka shaqada iyo gaar ahaan shaqooyinka baadiyaha iyo suuqa ah
to be in poorly paid jobs without legal and social protection. This limits dumarku waxay u badan yihiin kuwo qabta shaqooyinka lacagaha aadka u yaryar lagu helo kuwaasoo aanan lahayn difaac sharci iyo mid bulsho toona taasina waxa ay xanibtaa awooddii ay ku horumarin lahaayeen xirfadahooda mushaaraadkooda iyo fursado shaqo oo ay helaan caqabadaha kale ee taagan waxaa ku jira caadooyinka bulshada ee jinsiga ku salaysan ama sinaanta ragga iyo dumarka iyo caadooyinka dhaqanka ee ka hor istaagaya dumarka lahaanshiyaha dhulka iyo weliba waxbarashada madax hay-adda faw ee qaramada midoobey ayaa sheegay in qaramada midoobey ay ku soo biireen isbahaysi taageeraya dumarka ku nool baadiyaha
dumarku waxa ay kaalin muhiima ka qaataan beeraha iyo hannaanka cunnada ma ahan oo keliya in ay yihiin beeraley ee waxa ay qayb ka qaataan diyaarinta cunnada ganacsiga iyo maamulayaasha madax hay-adda w f b irtrain carson ayaa sheegtay in dumarka oo dhaqaale ahaan awooddooda la kordhiyo ay tahay tallaabooyinka muhiimka u ah in la qiro sinaanta ragga iyo dumarka iyo in gaajada la ciribtiro waxaa taa ku raacsan oo ku biirinaya madaxweynaha hay-adda i f a d kanayo mawansa oo sheegay in aanan faqriga laga dhammaanaynin haddii aanan la awoodgelin dumarka warbixintii jodi kabwa waxa ay noo soo jeedinaysay falastiin axmed iimaan oo istuudiyaha ila fadhisa
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somali com bogga v o a somaali com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a waxaana ka mid ah oo ugu horraynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
halkaad nagala socotaana waa v o a washington madaxa guddida xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay sayid racad al xusein ayaa digniin ku bixiyey in gebi ahaanba hanaanka xuquuqda aadanaha uu kusoo weerar uu ku socdo markaasi weerar sii xoojiyey cabsida argagixisada hadallada cunsuriyadda iyo isir nacaybka iyo siyaasiyiin dadka ku owrkacsada wariyaha v o eda liisa shalain ayaa warbixinta v o a uga soo dirtay magaalada jeneva halkaasi oo madaxa guddiga xuquuqda aadanaha ee qaramada midoobay uu ku soo bandhigay warbixinta sanadlaha ah xuseen barre aadan ayaa noo soo koobaya madaxa xafiiska qaramada midoobe u qaabilsan xuquuqda aadamaha ayaa faahfaahin ka bixiyey isbedelada ka dhacay afartan dal waxaana uu xusay in afar dal oo keliya ay horumar ka sameeyeen dhinaca arrimaha xuquuqda aadamaha kuwaasi oo kale ah gambiya usbekistan tunisiya iyo griiga laakiin waxa uu tilmaamay in guud ahaan ay jirto qadarin la-aan dhinaca xuquuqda aadamaha ah waxaanu tusaale usoo qaatay suudaanta koonfureed isagoo ku eedeeyay dhinacyada dagaalamaya in ay dembiyo dagaal galeen islamarkaana ay jirto abaar aada u daran oo dadka saamaysay waxaa kale oo uu ka hadlay xaaladda dalka burundi oo liidata iyada oo dimuqraadiyadii dalkaasi ay sii wiiqmayso grave human rights violations and abuses by security forces and the Imbonerakure militia continue to be reported.
waxaa jira xadgudubyo waaweyn oo ka dhana xuquuqda aadanaha oo ay geysanayaan ciidamada dowladda iyo maleeshiyaadka taageersan kuwaasi oo jirdil iyo xarig isugu dara dadka torture and mass arbitrary arrests.
mar uu ka hadlayay xaaladda bariga dhexe ayaa waxa uu cambaareeyey dilalka iyo falalka argagixisada ee wadamadaasi ka dhaca waxaa kale oo walaac ka muujiyey xukuumadaha oo soo roga xukunka xaaladda deg dega ah taasi oo inta badan lagu marmarsiyoodo arrimaha argagixisada balse loo adeegsado dadka rayidka ah The fact that tens of thousands of people have been dismissed, arrested, detained, or prosecuted following the attempted coup, including numerous waxaa xaqiiqa ah in kumanaan dada la qaarajiyo ama la xiro ama la maxkamadeeyo mar kasta oo uu fashilmo iskuday afgembi dadkaasi la xiro waxaa ka mid ah mudanayaal si dimuqraadi ah loo soo doortay saxafiyiin iyo sharciyaqaano waxaana taasi abuuraysaa walaac ku aadan xaaladda xuquuqda aadanaha ee dunida about due process guarantees being met.
madaxa xafiiska qaramada midoobey u qaabilsan xuquuqda aadamaha ayaa sheegay in dalalka waaweyn laftoodu ay sameeyeen dhowr dhacdo oo wiiqaya xuquuqda aadamaha waxaanuu tusaale usoo qaatay dalka shiinaha oo lagu xidhay qareenno u doodayey xuquuqda dadka leh waxaa kale oo uu sheegay in ruushku uu dadka ka hor joogsaday in ay si xor ah fikirkooda u cabiraan islamarkaana loo diiday xorriyaddii dhinaca diimaha dhinaca maraykankana waxa uu sheegay inuu ka walaacsan yahay hadallada meelka dhaca ah ee madaxweyne donald trump uu la beegsaday muslimiinta iyo dadka kasoo jeeda mexico waxaana uu tilmaamay in mustaafuriinta sida wadarta ah loo mustaafurinayo dad badan ay noqon karto arrin baalmarsan shuruucda caalamiga ah warbixintii wariyaha v o eda liisa shalain xuseen barre aadan ayaa noo soo koobayay
iyadoo weli soomaaliya ay ka taagan tahay abaar baahsan oo halis ku haysa nolosha dadka iyo duunyada ayaa waxaa meelaha qaar laga soo sheegayaa cudurro ay abaartu dadka u nuglaysay dhowaanna waxaa dowladda soomaaliya ay shaacisay in dad boqol ka badan ay gobollada baay iyo bakool ugu dhinteen cudurro iyo nafaqadarro abaarta lala xidhiiriyey haddaba cudurrada ka dhasha abaaraha ayaan wax ka weydiiyey brofesor cismaan maxamuud dufle oo xubin ka ah aqalka sare ee baarlamanka soomaaliya ahna musharax ah abaalmarinta caalamiga ah ee nabadda ee nobel brice
runtii xaaladda saan oo kale markay noqotana sida haddaba aan arkaynin dheenay ku dhacayaanna waxaa dhacaysa qofkii markuu baadkii biyihii waayo dabcan waxaa hoos u dhacaya yani yani haddee wixii muxuu ahay tuu intifaacsanayo yani uu uu ku socdo ama energy ahaa ama tamar ahaa ama yani nafaqa ahaayo muxuu ahay to qofka bini aadamka uu ku noolaa markaasna waxaa hoos u dhacaya difaaciisii waxaa hoos u dhacaya waxyaabo badan muxuu ahayto jirkiisii muxuu ahayto nafaqadii ahayd marka saas awgeed wuxuu u nuglaanayaa cudurro badan buu u nuglaanayaa dhanka kale waxaa dhacda saan oo kale markay dhacdo waxaa dhacaysaa in yacni biyo la-aantii nadaafad darradii iyo waxyaabihii marka xaaladda abaartu ay sababaysay awgeed xoolihii dhinta dhaftooda infectionada ka dhalanaya iyo waxaa dilaaca cudurrada faafa kuwooda weliba safmarka yeesha ha usii kala nuglaadaan weliba dadka siday u kala yacni u kala yani nugul yihiin ama sida carruurta oo kale oo weliba da-dooda shan sano ka hooseysa ama carruurta sida haweenka uurka leh sida dadka da-da ah waa dadka aada ugu nuglaanayo weliba yani horey ugu saameynayso arrimaha iyo cudurrada faafa oo markaa meesha ka dilaaca muxuu ahayto abaaraha ay ka jiraan iyo cudurrada faaf oo kale oo muxuu ahayto hadda yani faraha badan baan ku hayo jadeecada ay ka mid tahay cudurrada ay ka mid yihiin muxuu ahayto oof wareenka loo yaqaano ama qaarjeexa oo weliba carruurta yar aada ugu badan ama bronka pneumoniada loo yaqaano waa waxaasoo dhan waxyaabaha cudurrada ugu daran muxuu ahayto iyo kuwa kaleo nadaafadarrada dabcan ka imaanayo muxuu ahayto ama maqaarka noqonaya ama ama yani muxuu ahayto siyaabaha kale yani u dhibaateynaya qofka bini aadamka ah marka waa waxyaabaha cudurrada ugu badan ee xiliyadaha abaaraha ay cudurrada la socdo kusoo dugaalayo xaaladaha jira awgood waxaa muddooyinkan aada loo hadalhayey cudurka shubanbiyoodka la yidhaahdo oo dad fara badan oo caruur u badan ay u dhinteen hay-aduhuna waxayba sheegayaan hadda in daacuun caloole uu u gudbay arrintaasi maxaad kala socotaa waxa waa sax weeye waxaa yacni dilaacay hab safmar ah oo weliba hadda sida la sheegayo weliba hadda warbixintan ku hayno waa kow iyo toban gobol uu saameeyey oo weliba abaaraha gobollada ugu xoogan ay saameeyeen oo ka mid yahay yani ay yihiin cudurka muxuu ahayto daacuun caloolaha daacuun caloolihii oo weliba aada iyo aada u daran yani weliba sababay dhimasho yacni hadda lasoo weliba lasoo gudbiyey ama warbixinteeda lahayo waxaana la sheegaya hadda sideedii usbuuc u dambeysay in toddoba kun toddoba boqol iyo soddon iyo kow bukaan uu soo ritay dhimashadana lagu tilmaamayo la sheegayo dhimashadana inay tahay boqol siddeetan iyo saddex waa weliba warbixintaas oo weliba tii u dambeysay oo ay soo gudbisay yani ururka caafimaadka adduunka iyo wasaaradda caafimaadka iska jiraan oo weliba shalay soo baxday marka iyo weli iyadoo socoto goobo badan laga soo tabinaya haba usii daraadaan gobolladao dhan waa wada saameyntii way ku wada leedahay waxaana ugu sii daran gobollada qaarkood sida gobollada bayo bacool shabeellaha dhexe oo hadda shalaydan muxuu ahay meel xawaala la yidhaahda ee ugu dhinteen cudurka shubanbiyoodka kow iyo toban xaggaasna bayo bacool maalmo ka hor ee u dhinteen boqol iyo xoogaa ee u dhinteen marka tirada hadda tirakoobka lasoo gudbinayo aada iyo aada waa mid aada u naxdin badan gaar ahaan carruurta da-dooda shan sano ka hooseyso haweenka uurka leh iyo dadka da-da ah waa w dadka ay uu soo ridanayo oo badanaa yani dhimashada ugu tilmaamaya cudurka daacun caloolaha ma sahlana oo cudur sahlan maaha si fudud ayuuna ku fidaa maxay tahay halista ka iman karta haddiiba hadda la sheegay in daacun caloole uu gudaha waddanka soomaaliya ka jiro yani daacuun caloolaha waanu ognahay waana cudur imaan jira waayihii sanooyinkii u dambeeyey labaatanki sano u dambeeyey balse xaaladda oo yan- uu ku sugan yahay maanta yacni gobolka yani wadamada yani goboladaas hadda aan soo sheegin oo weliba abaar ba-an ay jirto nafaqa darre ay jirto oo heer macluul ah wax laga hadlaayo ay tahay iyo muxuu ahay to cudurkii uu daacuun caloolaha ee fuuqbaxa sababaya iyo qofkii oo yani xaaladiisa ay saas ku sugan tahay waxaa aada yacni eh, suuragal u ah in tirada yacni dhimashada raydkeeda ama yani xaddigeeda inuu sii kordhi karayo soo xaaladda jirta amase ay ku sugan yihiin maxaa ahay to shacabka soomaalida goboladaas ku dhaqan marka hadduu yacni safmarkii uu sii socdo oo aan la xadadin oon laga hortegin waxaa dhici karaysa dhibaato weyn oo baniaadanimo xo- musiibo baniaadamo xoogan inay ka soo baxdo meesha
doctor cismaan maxamuud dufle oo qadka telefoonka iigu warramayay haatanna waxaad ku soo dhowaataan kaalimihii heesaha
Anigoo lilaahi ya lilaahi ya. Oo jecel lamaaniyo inankana liibaan, adigaa ku loo faray. Anigoo lilaahi ya lilaahi ya. oo jecel lamaaniyo inankana liibaan adigaa ku loo faray ruux kale u leexdo dhalay miladeeni dhalay miladeeni ruux kale u leexdo dhalay miladeeni dhalay miladeeni anuu libinti caashaqa liibaan ka gaadhaye adna laha cabbeenta kaaluu loo hasiiday anuu libinti caashaqa liibaan ka gaadhaye adna lahaa cabbeenta kaaluu loo hasiidaye anu laabta ku culay laabtayda oo jecel uriyooci inaan adhag ku laasimin adiga iska laba dhacay anu laabta ku culay laabtayda oo jecel uriyooci inaan arag ku laasimin adiga iska laba dhacay laba noqoshadaaduna adiga ila gooyo ugu tahay luriyooci laba noqoshadaaduna adiga ila gooyo ugu tahay luriyooci VOA
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington qaybihii ka haray idaacaddeenna ayaanu gudageli doonaa warbixinno dhowra ayaa inoo soo socda oo ay ka mid tahay sidoo kalena xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkai caafimaadka iyo qoyska marka horese kusoo dhowaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa wasiirka arrimaha dibadda ee dalka jarmalka sigmar gabriel ayaa maanta sheegay in wadankiisa iyo turkiga ay u baahan yihiin inay eegaan sidii ay u xoojin lahaayeen xiriirkooda isagoo maantana warfidyeenada kula hadlayay magaalada berliin xilli uu la kulmayay wasiirka arrimaha dibadda ee turkiga kadib laba toddobaad oo markaasi khilaaf u ka dhex taagnaa labada dhinac saraakiisha turkigana horey ayay uga caroodeen kadib markii jarmalka ay xanibeen isku soo bax ka dhacaya dalka jarmalka oo wasiiro turkishihii ay kula hadli lahaayeen dadka taageersan madaxweynaha turkiga rajab dayib erdogan maalintii sabtida ayaa madaxweynuhu waxa uu sheegay dad isku soo baxay istanbul isagoo la hadlayay in markaasi aanay jarmalku waxba ka duwanayn nacsigii
wasaaradda gaashaandhigga afghanistan ayaa sheegtay in fallaagada dalkaasi oo isku soo qariyay lebiska dhaqaatiirta ay weerar ku qaadeen isbitaalka ugu weyn dalkaasi oo ku yaala magaalada caasimadda ah ee kaabul arbacadan maanta waxaanay halkaasi ku dileen soddon ruux iyadoo tobannaan kalena ay dhaawaceen goobjoogayaal ayaa sheegay in weerarku uu ku bilowday baabuur walxaha qarxa laga soo buuxiyey oo lagu dhuftay albaabka isbitaalka lagu magacaabo sardaar maxamed daa'uud khaan oo isagu leh afar boqol oo sariirood kaasoo ku yaala bartamaha magaalada ragga weerarka soo qaaday ayaa bilaabay inay rasaasta la bartilmaameedsadaan bukaankii isbitaalka ku jiray iyo howlwadeennadii caafimaadka ka hor intii aanay foodda isdarin ciidamada afghanistan oo dhammaantood goobta ku dilay weerarkaasi waxaa sheegtay dagaalyahanada dowladda islaamiga ee isis loo yaqaano
wararka ka imanaya markan soomaaliya gaar ahaana deegaanka luuq ee gobolka gado waxay sheegayaan in guddoomiye ku-xigeenkii degmadaasi cabdi ibraahim showshow uu ku dhaawacmay qarax walxo loogu xiray gaarigiisa guddoomiye ku-xigeenka ayaa v o eeda mar ay la hadashay waxa uu xaqiijiyey in dhaawacu kasoo gaara weerarkaasi dhinaca kalena mid ka mid a xildhibaanada baarlamaanka puntland oo lagu magacaabo cabdiqaadir faarax bootaan iyo qof shacaba oo la socda ayaa dhaawaculusi uu kasoo gaaray qarax walxahaasi qarxa isna loogu xiray gaarigiisa goobta falkan uu ka dhacay ayaa ahayd meel ku dhow hoteelka classic ee bartamaha magaalada gaalkacyo gaar ahaan dhinaca waqooyi
golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa maanta oo arbaca ah fadhi xiran ka yeelanaya gantaalaha balastikada ee waqooyiga kuuriya ay riday iyadoo shiinuhuna ugu baaqay koonfurta kuuriya iyo maraykanka inay dhaqdhaqaaqa joojiyaan si arrintan loo soo afjaro kulanka maanta ka hor ayaa wasiirka arrimaha dibadda ee shiinaha wangie uu waqooyiga kuuriya u soo jeediyey inay joojiso dhaqdhaqaaqooda dhinaca gantaalaha nukliyeerka iyagoo taasi ku bedelanaya in koonfurta kuuriya iyo maraykankuna ay joojiyaan dhoolatuska militari ee wadajirka ah
halkaad nagala socotaana dhegaystayaal waa v o a washington guddi abwaano ah oo ka mid ah guddiyadii isku xilqaamay wadahadallada iyo xalinta khilaafka ka dhashay dibudhaca doorashada ka hor intii aanay muddo kordhinta samaynin golaha guurtida ayaa sheegay in loo baahan yahay in aan muddo kordhin lagu iloobin dadka abaaruhu ay heleen ee loo gurmado abwaanada oo maanta warbaahinta kula hadlay magaalada hargeysa ayaa sheegay in ujeedada doorashada dib loogu dhiga ee ahayd abaaraha dalka ka jira sidaasi darteedna loo baahan yahay in loo guntado dadka dhibaataysan warbixintan waxaa hargeysa kasoo diray wariyaha v o eda barqad maxamuud kaariye abwaano ay ka mid yihiin abwaan maxamed aadan dacar xasan xaaji cabdilaahi xasan geni cabdi aadan xaad cabdiqays muuse cali faruur yuusuf cabdulle cismaan shaacir cumar xasan rooraaye xasan oo ismaaciil iyo sidoo kale wariye maxamed xasan cali weji oo guddidaasi ka mid a ayaa kulankooda maanta waxay ku sheegeen in kulamaysadaba jooga oo taxanaa ilaa horraantii bishii koowaade sanadkan kuna ekaa toddobaadkan horraantiisii ay kaga howlgaleen sidii dhexdhexaadin looga geli lahaa xakinta khilaafka iyo ismaandhaafyadii u dhexeeyey xisbiyada kaasoo salka ku hayay wakhtiga doorashada lagu qaban karo maxamed xasan cali weji oo ka mid a rogcadaaga saxaafadda guddidana ka tirsan ayaa war-saxaafadeedkii uu halkaasi ka jeediyey waxaa ka mid ahaa ugu dambayn waxa aanu la kulannay guddoomiyaha guurtida somalilan oo aanu kala dardaarannay in golahani ku raaco talada qaran ee laysku raacay ee ku saabsanayd arrimaha doorashooyinka waxaannu dhammaan uga mahadnaqaynaa madaxdaa sharafta leh ee na qaabishay niyad wanaagsanaanta ay nagu qaabileen ixtiraamka iyo dhegaysiga iyo weliba qadarinta ayna siiyeen talooyinka aanu la soconnayna ay nala wadaageen waxaanu ilaahay ugu mahadnaqaynaa in istirkii aanu istirray inuu furo u noqdo in talo qaran iyo isu tanaasul lagu gaadho arrintii aanu ka hadlaynay ahayd wakhtigii doorashada ay dhici lahayd oo maanta natiijo wanaagsan laga joogo waxaana gebagabadii hadal qoraalka ay warbaahinta la wadaageen abwaanadu ku sheegeen in dalka uu weli ka jiro sicir barar baahay loona baahan yahay in wax laga qabto sidoo kale abwaanadu waxay ka hadleen muddada dib loogu riixay in loo qabto doorashada oo ah bisha koob iyo tobnaad horaanteeda ee sanadkan waxaanu abwaan muuse cali faruur ka warramay wakhtiga iyo sida cimilada la filayo inay noqoto dartiinaragahayn marka saddexda bilood ee gugu dhammaadaan ee saddexda xagaagu dhammaadaan saddexda dayrta waa bishii u horraysay adeer ama bartankeedii kolkaa xilli abaara kuma beegna ilaahayna waxaynu ka bareen inuu abaarta inaga soo qaboojiyo abwaanadu waxay shirkaasi jaraa'id ku sheegeen oo kale in sidoo kale loo baahan yahay sidii dadka abaaruhu ay saameeyeen loogu gurmeen lahaa sida uu sheegay abwaan yuusuf cabdille cusmaan inaynu ilaahay barnaa unbaa muhiima laakiin dee xaaladan unbaa doorashada la yidhi ma ma waafaqsanaa oo dib loogu dhigay laakiin lagama mashquulina dadka waxaan ku baraarujinaa baaqaygu imika wajahan yahay in abaartii la xasuusnaado oo dee lamay kicine dee dadkii aanu dib u xasuusino marba inaanu marba halkanna kaga hadhi maynee marar kalena waanu qaban doonaa geesta kale suugaanyahan kale oo uu ka mid yahay bashiir xadi oo iyana iyagoo ku sugan magaalada boorama warbaahinta wakhtigaasi lasoo xidhiidhay ayaa sheegay in dadka miyiga jooga iyo kuwa magaalada ku noolba ay qaybsadeen abaaro iyo sicir barar loona baahan yahay in loo gurmado wax loo qabto barkhad maxamuud kaariye v o a hargeysa
subax walba kuwaa barisa idaacadda subaxnimo ee v o a mawjadaha gaaggaaban ee sagaaliyo tobanka shan iyo labaatanka iyo sagaaliyo afartanka mitirban warar sugan iyo warbixinno xiise leh ka dhegaysa idaacadda v o a maalin walba lixda iyo barhka subaxnimo wararka iyo warbixinnada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kaleba kala soco idaacadda galabnimo ee v o a xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhegaysa v o a maalin walba afarta galabnimo haweyska washington martida mikrofoonka faaqidaadda toddobaadka caafimaadka iyo qoyska intuba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxa idaacadda fiidnimo ee v o a kala soco mawjadaha gaagaaban ee sagaaliyo tobanka labiyo labaatankiyo shan iyo labaatanka mitriban barnaamijyo iyo wararta faftiran ka dhegaysa idaacadda fiidnimo ee v o a aweysiin walba toddobada iyo siddeedda fiidnimo soomaaliya waxay gelaysaa marxalad cusub wararka iyo waraysyadii ugu dambeeyey oo waafi ah kala soco idaacadda v o a haatanna kusoo dhowaada xubintii caafimaadka iyo qoyska waxaa soo diyaariyey khadar maxamuud xareed
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka caafimaadka iyo qoyska toddobaadkaanna waxaynu ku soo qaadanaynaa dhakhaatiirta ka howlgasha magaalada nairobi ayaa waalidiinta qoysaska soomaalida ee ku nool magaalada nairobi ku dhaliilaya inaysan inta badan u hoggaansamin inay sameeyaan amaba ay qaataan ka hortagga cudurrada arrintaasoo ay dhakhaatiirtu sheegeen in haddii ay u hoggaansami lahaayeen ay wax badan iska beddeli lahaayeen xaaladaha caafimaad darro ee ay inta badan wajahaan qoysaska soomaalida ee ku nool magaalada nairobi waxaana barnaamijka toddobaadkan igala qaybgelaya oo marti iigu ah doctor cabdiraxmaan xaashi faarax oo ka howlgala cisbitaalada kenyatta iyo xayaad ee magaalada nairobi asalaamu calaykum raxmatullahi wabarakaatu walaal waad maxadsan tahay waan dhowahay annaga waxaan nahay dhakhaatiirta u qadmeeya bulshada soomaalida ee xaafadan islii ku nool waxyaalaha ugu badan hadda waxaa weeye caruurta markaan kaaga waran walaal waxaa weeye inta badan waalidku aada uma maaragtay tixiraacaan aada uma tixgeliyaan wax talaalka caruurta caruurta waxaa weeye waxaa markay yar yihiin difaacooda waqti buu qaataa inuu koro marka waxaa muhiima mar walba in la talaalo talaal maaragtay joogtaa loo sameeyo waxyaalaha kale oo muhiimka waxaa weeye caruurta nafaqada naasnuujinta iyo maaragtay cuntada sida loo siiyo iyo sida marba maaragtay cunto cusub loo siiyo ma garatay marka waxyaalahaas way jiraan waxyaalaha kaleo aan runtii aan caqabadaha ugu waaweyn runtii ah oo aan bulshadeena ku aragna waxaa ka mid ah dadka xanuunada croniga ama xanuunada waqtiga dheer qaadanaya daaweyntooda ayaa runtii mushkilad badan kala kulmnaa mushkiladuna waxa weeye dadku waxaa loo baahan yahay qofka markuu xanuun waqti dheer qaadanayo daaweyntiisuu qabo inuu mar walba dhakhtarka la socdo baaritaano loo sameeyo mar walba la ogaado maaragtay xaaladiisu meeshay marayso xanuunkaa saameynta jirkiisa uu ku yeelanayo waxaa jira xanuuno sida sida sokorta iyo dhiikarka oo qofka looga baahan yahay inuu maaragtay si joogtaa daawooyinkiisa u qaato
waaya marka caqabadaha ugu badan ee aad kala kulantaan qoysaska soomaalida ee islii waxaa ka mid a ka hortagii xanuunada oo ay takhaatiirta la soo xiriirayaan xilli dambe oo xanuunkii uu ku dheeraaday waa taas sax weeye e qofka anaga waxaan jecelnahay qofka markaan bukaanka arkayno waxaan jecelnahay inaan maaragtay uga sheekeyno xanuunkan uu qabo qofka tusaale ahaan xanuunada waxaan ka hadlayaa waqtiga dheer maaragtay la daaweeyo waxaan jecelnahay qofka inuu ogaado marka hore xanuunkan saameynta jirkiisa uu ku yeelanayo kadib markaa qofka waxaan rabnaa mar walba markaa inuu dhakhtarka sanadkii laba jeer ama hal jeer intuu awoodo qofka inuu dhakhtarka yimaado in markaa baaritaano loo sameeyo ku aadan xanuunka qeybaha jirkiisa ayuu dhibka u keeni karo marka qofka hadduusan saas sameyn waxaa dhici karta marka qofka inuu xanuunkii complications inuu dhib kala keeno oo tusaale ahaan dadka sokorta ama dhiikarka qaba waxaa ku badan xanuunadu waxay keeni karaan keliyaha ay saameyn karaan qofka wadnihiisa ayay saameyn karaan narfaha jirkiisa saameyn karaan waxay saameyn karaan maaragtay maskaxdiisa marka qofka hadduusan ka tax maaragtay hadduusan ka taxadirin oo uusan dhakhtarka si joogto ula socon wuxuu imaanaya qofkii asoo xubin ka mid a xubnaha muhiimka jirkiisa ay jug gaartay waaya marka arrimahan hadda aad ka sheekeynayso qoysaska haweenka iyo caruurta oo kale ma ma ku badan yihiin
way ku badan yihiin ha way ku badan yihiin inkastoo bulshadeenuna ay runtii waqti waqti ka dambeeyay soo kobcayso dhakhaatiirta af soomaaliya ku hadla ay soo badanayaan dadkuna maaragtay wacyigelintu sidii hore runtii ma ahan but nevertheless waxaa dhibka jira waxaa weeye dadku bulsho ahaan aada wax aqoon badan ma jirto bulshadeena runtii dadku aada wax uma yaqaanaan so marka waxaa laga yaabaa inay waxyaalo halis ku ah naftooda inay dadku ay fududaystaan
idinku ma la hadashaan qoysaska soomaalida ee isliya oo ma siisaan wacyigeli ku aadan muhiimadda ay u leedahay ka hortagga iyo in qoysasku ay ka hortagaan arrimaha caafimaad darrada walaalow dadaal wuu jiraa runtii laakiin walaha waxaan isleeyahay heerkii la rabay muuse runtii gaarin caqabada badanna runtii way iska jiraan bulshadu runtii waxay u baahan tahay runtii in kulamo badan loo sameeyo qof kasta dhakhtara oo bulshada u shaqeynaya waxaa laga rabaa inuu asaga initiativeka la yimaado inuu asaga dadaalka la yimaado dadka u sheego dadku markaa inaan bedelno anaga inaan maaragtay isku day inaan kala talino laakiin wax hadda aan samaynayno waxaan waqti badan u baahan runtii dadaal badan u baahan mana filayo runtii meeshii aan heerkii aan ku talagalay inuu marayo laakiin i think waxyaalo badan ayaan qaban karnaa dhakhtar dhakhaatiirta maaragtay soomaalida u shaqeysa gaar ahaan
haddii haddii qoysasku aysan sameynin ka hortagga cudurrada maxaa dhacaya
walaal horta xanuunada xanuuno badan ayaa waxyaalaha kahortag horta aan guud ahaan haddaan kaaga waramo waxyaalaha markaan kuleeyahay kahortag ayuu qofkan u baahan yahay waxyaalaha waxaa jira maaragtay aan isleeyahay dadku waa loo sameyn karaa ka waxaan ka hadla haddaan caruurta ka hadalno in talaal caruurta in si joogtaa loo talaalo okay caruurta kalima talaalka dadka waaweynna waa la siiyaa qof dadka maaragtay yes waa la siin karaa dadka maaragtay waaweyn ee xanuunada maaragtay qaarkood qaba oo immunitygood difaaca jirkooda uu compromised uu halis ugu jiro maaragtay xanuun ay ku dhacaan waa la talaala dadka safra ayaa la talaalaa aniga xataa dhakhtar ahaan waxaan u bahay lahay maaragtay in la talaalo waxyaalaha qaarka in laga talaalo because waxaan dhakhaatiirtu waxay halis u yihiin xanuunada faafa qaarkood marka taa waa mid laba waxaa weeye walaal waxyaalaha loo yaqaana screening tusaale ahaan dadka in laga maaragtay laga baaro inay halis u yihiin kansar inuu ku dhaco tusaale ahaan dumarka kansarka naasaha iyo ku dhaca maaragtay waa wuxuu u baahan yahay qofka haddii uu taariikh familkiisa qof kamida uu qabo kansarka asaga qofka in waqti ka hor waqtiga qofka uu ku dhacay in laga screen gareeyo laga baaro maaragtay waxaa jira kansarada dumarku dhaca waxaa kamid ah kansarka ku dhaca afka minka ama cervical kansarka maaragtay waxa ingiriishka lagu yiraahdo waaya marka laga hadlayo caruurta soomaaliyeed ee ku nool nairobi gaar ahaan xaafadda isliya oo kale maxay yihiin cudurrada ugu badan ama waxyaabaha dhibaatooyinka ugu badan aad ka daweysaan walaal basically caruurta ku nool dunidan soo koraysa hadda waxyaalaha ku badan soomaaliduna qeyb ay ka yihiin waxaa kamid ah xanuunada infectionska loo yaqaano marka qofka waxa weye caruurtu haddaysan helin bay-ad nadiifa cuntada si nadiifa loogu hagaajin biyaha biyo nadiifa aysan cabin environment clean oo meel xaafad nadiifa ama maaragtay wasaqda maaragtay xaafadda iyo waxaan haddaan laga hagaajin waxay halis u yihiin infections maaragtay inay ku dhacaan marka taasaa ugu badan runtii way jiraan caruura maaragtay xanuuno inta kuwaa ka duwan oo sidii xanuunadan la kala dhaxlo sidii neefta oo kale ay kamid tahay eh, xanuunada ama wadnaha ku dhaca keliyaha ku dhaca kuwaas way jiraan laakiin basically waxyaalaha ugu badan caruurta aan ka- anaga aan aragno waxa waaye infectionska intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska tan iyo kulan dambe sidaas iyo nabadgelyo
aanu intaasi ku dhaafno qadar maxamuud xaraadi iyo barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska markana kusoo dhowaada xubintii dooda gaaban maxamed cabdi xasan sandheere ayaa noo haya
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubintii dooda gaaban qabashada xafladaha sannad guurada maamul goboleedyada iyo kuwa dowladaha cusub ee soomaaliya ka dhasha lagu taageero kuwaasoo lagu qabto dalka dibaddiisa ma arrin habboonba ma sumcadda maamul goboleedka iyo in la barto ayay meel sare gaadhsiinaysaa mise lacagta ku baxaysa waxay ahayd in adeegyada dadweynaha ee maamul goboleedkaas lagu horumariyo waa qodobka doodeenna gaaban ee toddobaadkan waxaana igala qaybgelaya injineer jibriil afyare iyo axmed yuusuf cali oo labaduba ku sugan magaalada minneabolis ee dalka maraykanka jibriil afyare ayaan marka hore weydiiyey waxa uu ku taageersan yahay in xafladahan la qabto wallaahi horta waxa weeye eh, meeshu xaflad markii la dhaho dadku waxay malaynayaan in la baadhiyayo maaha annagu waxay naga tahay guubaabin in la guubaabiyo ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogaan in la xasuusiyo inaanu leenahay dal keeni hooyo in mar walba muxuu ahaa isbedelka iyo horukaca iyo horumarka dalkeeni hooyo ga jira dadka qurba joogta ah lagu lagu maxay ahayd eh, baraarujiyo si ay dalkoodu waxqabadkiisa ay kaga qaab kaga qayb qaataan weeye annagu sababaan u qaban iyo runtii in la in la tuso dowladeenna dowladaha soomaaliya ka dhisan in ay leeyihiin garab xagga qurba joogta ah ha noqoto aqoon iyo muxuu ahaa dhaqaale intaba waan gartay axmed yuusuf cali maxaad adigu ku taageersan tahay in xafladahan aan la qaban oo lacagtii lagu qaban lahaa soomaaliya loo diro آه، لكل الاحترام يعني انigoo ixtiraamaya saaxiibka iyo adigaba anigu waxaan aan ka- kaga soo horjeedaa xafladahan lagu lacagta lagu khas- kharas gareynayo ee faraha badan ee lagu dhigayo iyadoo hadda aad wada ogsoon tihiin in wakti xasaasiya lagu jiroba oo abaaro iyo آه، gaarigaarisaar iyo dhaamin iyo xoolihii iyo dadkii hadda dhammaanayo dhimanaya ay jiraan dhulkeennii een, adeegii bulshaduna uu baaba'san yahay waxaan qabaa lacagta halka lagu dhigayo xafladaha inay ka mudnaan lahayd in loo diro consequenceski xafladahaas loo sameynayay si at least loogu iibiyo qarbadada tan caagga ah ee dhowr iyo labaatanka kun ee foosto qaada oo xooluhu iyo dadka unba waraab uga helaan biyaha baan aaminsanahay lacagtaa in lagu kharash garayo mar walbana haddii xitaa ay jirto soo doogis oo alaabta laga baxo waxay goysaa mishiin reerka meesha loo saaro waxay goysaa solar system oo dadku ay ku helaan iftiin waxay goysaa waxyaabo badan oo kaleeto dhul oo ba- inta cagaf la geliyo laga dhigo waro wax badan oo kale ay goysaa oo ka faa'iido badan oo dad iyo dunya uga faa'iido badan waan gartay marka anigu waxaan qabaa lacagtaas in loo diro dadka iyo dunyada u baahan waan gartay jibriil haye ano runtii runtii eh, aanan walaalkay eh, aanan ku diidanayn in dalkii wax la geliyo muxuu ahaa eh, dhaqaalihiisa la dhiso had- dadkii ra- aad rabtay inay waxan keenaan in marka hore la- lagu baraarujiyo oo la tuso dadku badanaa badanaa ee qurba joogta ah waxay ku howlan yihiin ama ay ku mashquulsan yihiin nolol maalmeedyadooda eh, halkan qurbaha ka jira oo dhibaatooyin badan baa iska jira oo muxuu qof walba nolol maalmeedka marka anagu waxaanu isleenahay dadka inaanu mar walba isu keenno la- lacagaha lagu bixiyey waxaan qarashka la sheegayana ma aha sida loo maleeya ma aha annagu community organizationaha jira sponsoraanu leenahay hay-ado kala duwan oo dowladda ah ayaana sponsora muxuu ahaa waa la yidhi iyo halkaasi ku baxday runtii dhabti ma aha tii hadda ugu dambeysay aanu conventionka ku qabanay waana la sponsoray lacag baanan ku aruurinay oo dadkii lacag baan kaga abuurinay kaga aruurinay oo fariimihii madaxweyne farmaajo oo ahaa in dadka abaaraha lasoo taakuleeyo intaasoo boqol oo daalar kun baanu ku aruurinay muxunaha walaalkey anoo ixtiraamaya adeerkey ma filayo inuu joogay xafladii hadda ugu dambeysay oo aanu imaamyada muxuua masaajidada oo dhan baa laga soo baxay intaasoo labaatan iyo gooko imaamyaha yimid waxaa yimid muxuu ahaa dad badan hooyooyin iyo dhalinyaro badan lacag baanu aruurinay waan ku Waan raacsan gartay.
dalkii wax loo diro laakiin dadkii wax diri lahaa naftirkooda soo uma baahna qaabkay u diri lahaayeen iyo muxuu ahaa sababihi u diri lahaayeen in dadkii la tuso waan gartay axmed yuusuf cali maanta waxaynu joognaa waktigan la yidhaahdo cyber age waxaa ingiriisiga lagu yidhaahdo waxaa dadkii war iskuma seeganaa adduunkii wuxuu noqday xaafad ama tuulo Globa- globalizationka markaynu nahno waa xaafad ama tuulo war iskuma seegana waxaa qof walbiiba ka arkaya waxaa soomaaliya ka taagan gaar ahaan gurigii uu ka yimi ka taagan aaladaha kan la yidhaahdo baraha bulshada oo meel walba maanta ku baahsan waxa weeyaan wax isku seegaan dadkii meel wax loogu sheego saasaa waxu jiraano saasaa wax loo rabaayo saasay waxu tihiin war isku seegani ma jiraan waa runtiis oo maalintii dhoweyto sidii la yeelay xafladiina waa la qabtay lacagna waa la ururiyey laakiin waxaan kasii jeclaan lahaa intii xaflada lagu khasiray iyo intii la ururiya laysku daro macno badan bay samaynayn waan gartay samayn lahayd wax ka ballaaran waxa hadda ay hayaan waan gartay jibriil waxaan jeclahay anigu wax walba oo iyadoo duruufo maanta iskaba jirto kaba sii weyn wax walba ka weyn waxaan jeclaan lahaa wax walba in la waafajiyo baahida jirta dhulkeena anoo mar labaad eh, muxuu ahaa walaalkay ku raacsan dadku ma ma wada gaari karay sidoo baraha bulshada iyo internetkuna hooyooyinka iyo caruurta iyo dadku badankood muxuu ahaa sida shacuurtoodu aanu usoo jiidan lahayn ama wadaadadeena kheyr allahaasi oo allahaasi yimi oo muxuu ahaa soo deliishaday intaasoo qur-aan iyo xadiidye iyo muxuu ahaa tusaalooyin waxaanu rabnay dadku in la kiciyo la dareensiiyo in dadkeennu ay dhibaato gaarsiisan yihiin annagoo wada dhan ayaanu ay naga ahayd in dadku hal meer laysku keeno oo halkaas dadku lagu baraarujiyo waan gartay marka waa runtiis annagu way ka fiicnaan lahayd in meel weyn aanu leenahay soomaalidu leedahay community center oo dadka laisugu keeno maadaama ay caqabadahaas ay jiraan baanu conventionka waana la muxuu- sponsor baana lagu siiyey qarashkii iyo wixii aanu ka helnayna dadkii abaaraha ee muxuu ahaa ayaanu u dirayna insha allah waan gartay haddaan jibriil sii weydiiyo hal su-aal oo ah dhacdadii ugu dambeysay waxay ahayd mid eh, laguna taageeraya dowladda cusub ee soomaaliya eh, madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare khayre eh, iyo abaaraho wax loogu qabanaya laakiin waxaa jira xaflado kale oo loo qabto eh, tusaale ahaan sanad guuradii intaas eh, ee maamul goboleed gaara taa iyada sidee baad u aragtaa wallaahi ka jibriil ahaan anugu runtii waan usoo joogay intaasoo xafladoodna waan ka qayb galay dadkii abaabulayana waan ka mid ahaa haddaan runta idiin sheego Eh, dadku waxay u arkaan in ay mar walba muxuu ahaa taageeraan taageero buuxdo ay siiyaan ama ha noqoto xafladaha muxuu ahaa dowlad goboleedyada ama xafladaha federaalka ah ha noqoto marka badaada dadka bixiya qarashka qarashaadka ku baxa dadka bixiya waxay u badnaan jirtay muxuu ahaa dad eheela ah oo isu tegey oo soo aruuriya lacagtaas marka sidaa awgeed haddii la yidhaahdo waxaa lagu taageerayaa muxuu ahaa dowlad hebel ama gobol hebel oo laleeyahay muxuu ahaa horey usii socda oo muxuu dadaala oo dalkii wax u qabta oo baraarujin iyo muxuu ahaa taakulayn ay naga tahay anugu waxa weeye wax aan dhib uma arko waxa weeye mar Waa walba gartay.
in aanu garab taaganahay la tuso dadkeenu in dad kale oo oo muxuu ahaa qurba joogta inay garab taagan yihiin dhib dhib uma arko waan gartay hadalka ugu dambeeya axmed yuusuf cali waxaa walaal waxa weeye maanta xaaladdu waa ka bedelan tahay sidii hore xataa dowladdan haddeer aanu dabaaldegnay oo la doortay dowladdii waa la doortay sidaa ay u doorteen baarlamaanku baa shacabkuna u doortay Da- macna samayn mayso inaanu ixtifaal iyo wareer iyo wax samayno waa dooran yihiin waxaa naga fiican dowladdii waxa ay ku caawintay qurba joogtii joogtay minnesota waxay dowladdii ku caawintay intaasoo lacaga oo lagu sameynayo qalabayn xafiisya lagu qalabay oo computer oo waxay ku shaqayn lahayd baa kasii qurux badan inaanu lacag aanu intaan ku kasiro boodboodno oo samayno waxaasoo dhan marka waxaan ku talinayaa anigu oo mar walba oo taladaydu tahay tan wanaagsan in lacagaha dib- dadka ugu deeqsisan ee lacag bixiya ee qurba joogta soomaaliyeed waxaan u malaynayaa inay number one minnesota tahay marka waxaan ku talin lahaa lacagtu si badan bay nooga baxdaa laakiin waxay naga baxdaa si aan munaasab ahayn inaanu dhulka munaasabka u jeedino insha allahu tacaala waan gartay waxaan jeclahay labadiinaba inaad idin mahadda celiyo eh, injineer jibriil afyare iyo axmed cali yuusuf oo labaduba ku sugan gobolka minnesota aad baad mahadsantihin aad baa mahadsantahay walaal waa mahadsantahay aad baa mahadsantahay
halkaad nagala socotaana waa v o a washington maxamed cabdi xasan sandheer ayaa doodaasi gaaban nala socodsiinaya gabagabada idaacadda annagoo kusii siqayna jacfar kuukahayo dhinacayga fadhiyaan weydiyay bal inuu noo dulmaro qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa mahadsanid falastiin warar ka imanaya magaalada luuq ee gobolka gada ayaa sheegaya in guddoomiye ku-xigeenka degmadaasi cabdi ibraahim shawshow uu ku dhaawacmay walxa qarxa oo loogu xiray gaarigiisa guddoomiye ku-xigeenka shawshow oo ay v o edu la hadashay ayaa xaqiijiyey in dhaawac uu ka soo gaaray weerarkaasi dhinaca kalena mid ka mid a xildhibaanada baarlamanka puntland oo lagu magacaabo cabdulqaadir faarax bootaan iyo qof shacabahoo la socday ayaa iyaguna waxa uu dhaawac ka soo gaaray qarax walxaha gaarigooda oo walxaha qarxa loogu xiray dhinaca kalena wasaaradda gaashaandhigga afghanistan ayaa sheegtay in dagaalyahano isku soo qariyey labiska dhaqaatiirta ay weerar ku qaadeen isbitalka ugu weyn dalkaasi oo ku yaala magaalada caasimadda ah ee kabul dad fara badanna halkaasi ay ku dileen mahadsanid jacfar markana kaalimihii heesa
lilixada quruxdiyo inantan ma jirtahay muuqaagu waxana mililixada quruxdiyo inantan ma jirtahay muuqaagu waxana faxuulaheenu miranaya hawdkiyo xuboy adoo kale markaa dawaysa marfaxuulaheenu miranaya hawdkiyo xuboy adoo kale markaa dawaysa mar haddii adduunyada miisaan la saarana mar haddii adduunyada miisaan la saarana hoy bur adaa ka soo yidhi mar haddii adduunyada miisaan la saaran mar haddii adduunyada miisaan la saaran mar adaa ka soo yidhi muhashada dareen codkaasi macaan ee cabdi fataax yare ayaannu kusoo gebagabeynaynaa idaacaddayadii fiidnimo aniga iyo falastiin axmed iimaan oo idaacadda idinla socodsiinaynay waxaannu idinku dhaafaynaa nabaday gacan